bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulan wanaagsan halkani waa himila f m boqolabadhibcshanmagaartiis kusoo dhowaada saaxiibayaal barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle hadaha oo kale aad maqashaan barnaamijka waxaan kusoo gudbin doonaa macluumaad la xiriiro aqoonta iyo waxbarashada waxaana diiradda ku saarnaa waxbarashada soomaaliya caqabadaha iyo horumarada tacliinta dalka toddobaadkan waxaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa waxaan ku macnayn karnaa xanaano markaan dhahno waa in cunuga xanaaneyn la siin karo dhinaca walbay naqato markay naqato inay naqato in wax la baro bay naqato in cunuga dabeecado fiican la baro in maad xanaanooyinka caruurta dalka iyo sida ay u shaqeeyaan waxaa martiin oo ah mid ka mid ah macadyada ugu weyn xanaanooyinka carruurta ogsijin dabkay tamarisaa oo tartaa korodh toog ay biyaha lagu deshaa tahayna waa meel hawada tuu nafluhu qaatay ee nolosha taageerta sanbabada tagtee dhiiggu uu tabiye weeyaan rag baa haamo loo tolay ku shuba tababar loo siiyey waa gabay ka hadlayo muhiimadda cilmiga qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa waxaa soo saaray barnaamijka halkaana ka soo jeedinaya anigoo caliyah waxaana farsamaynaya yaasiriyome soo dhowaada saaxiibayaal
hooddi hooddi hoodeen awqasin bal soo dhaf oo waa maxay dufankan aad odayga ku dhoobaysid awqasina waa xabadu sawdo waxaana odayga ku dhoobayo ee u kaadi halkeed ka keentay mardaadi waxaan ka soo iibiyey warshadda xabadu sawdada ee alfajri mara waaxid waa asiibtay waa warshadda xabatu sawdadeeda la hubo aadna loo mahadiyey ee ilaa ay ciribta u gaarsay odaga aabbow jilbaha tawaadda iyo diilinta ilaa cirbaha iga gaarsiy khayr allaha ku siiya aabbo waan ku socdaaye u kaadi odaygu naf jecela khayr allaha ku siiyo
aniga carruurtii iyo xaaskiiba markaan mardaadiyow u mayey birilix waa caafimaadeen sirtuna waa dawada ku dhex jirta xabatu sawdada ee nabigeenna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu u sheegay ummaddiisa in ay daawo u tahay cudur kasta marka laga reebo gabow iyo geeri awqaasina waa xabad sawdo keliya maahane sidoo kale alfajri waxay noo diyaarisay dawadhireed loogu talagalay daweynta bawaasiirka infekshanka umusibiyaanta macjuunu nisaa al ashfiya asabca casal almacida casal alrabwa kiniiniyaasha labeyg iyo muntaliin oo ah kuwo aad ugu wanaagsan lafa xanuunka iyo dhabar xanuunka oo xaggay ku taallaa warshadda alfajri warshadda xabatu sawdada ee alfajri waxay ku taallaa suuqa bakaaraha inta u dhexaysa sarta calidheere iyo suuqa khaliifa haddii aad ku sugan tahay gobol degmo iyo tuulo dalabkaaga usoo dhiibo warshadda xabad sawdada ee alfajri waa lagu soo adeegayaa adigaoo goobtaada jooga aabbo taleefonka noogu qor kala xiriir taleefoonada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo sideed soddon iyo kow soddon iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo toddobo afartan iyo saddex soddon iyo sagaal
carruurtu waa hadiyad uu eebbe ku manaysto qofka waana ildogsiga marka uu waalidku ka hor yimaado carruurtiisa waalidku inta badan waxa uu ku dadaalaa kobcinta iyo caafimaadka carruurtiisa oo ah waajibka koowaad balse inta badan waxaa dhiman kobcintii carruurta ee dhanka maskaxda iyo cilmiga carruurteenna waxaa inta badan ku geynaa goobaha waxbarashada qiyaastii da'doodu marka ay tahay toddoba jir iyadoo laga yaabo qaarkood inay da'da intaa ka yar ay wax ku baran karaan goobaha wakhtiyada ay yaryihiin carruurta la geeyo waa xanaanooyinka carruurta dalkeenna xilli hore aad ayay ugu yaraayeen balse haatan goobaha xanaanada carruurta ayaa ku soo badanaya dalka haddaba maxay caqabad ah oo ay leeyihiin sidoo kale maxaa faa'iida ah oo goobahaasi ay ka helayaan carruurta maxaa shuruudo ah oo looga baahan yahay dadka furanayo xanaanooyinka carruurta su-aalaha iyo kuwo kale waxaa ka jawaabayo qabiir dhanka xanaanada carruurta ah waa mahadsantaa walaal su-aal fiican ay weydiisay waxaan ku macnayn karnaa xanaano markaan dhahno waa in cunuga xanaaneyn la siin karo dhinaca walbay naqato markay naqato maxay hayto inay naqato in wax la baro bay naqato in cunuga dabeecado fiican la baro in maadiga iyo diiniga intaba laga dhiso in cunuga res ab fiican in la siiyo oo kor loo qaado way naqon kartaa xanaaneynta la siinayo oo dhinac walba cunuga laga dhiso oo soo diyaarsan oo soo baxo oo la qabsan karo markaas waxyaabaha kale asaaska kale waxbarashada cunug dhisan oo lasoo saaray inuu naqdo markaas sida xanaanadaasaa lagala jeeda daadee dhallaanka lagu keeni karaa goobaha xanaanada horta waxay ku kala xiran tahay hadba iyo macnaha xanaano walba waxyaabaha u degsan laakiin anka aan xanaan ahaan ka baraayt ahaan markaan ka hadalno xanaanadeena waxaan ka bilownaa qabashada cunuga da-da saddexda sano aan ka bilownaa xanaano kaliya manayna anage waxaan iskugu jirnaa ilaayo cunuga dugsiga dhexo intuu kaga baxo laakiin xanaanana waa leenaha da ahaan wuxuu nooga bilaabdaa ilaayo saddexda sano aan ka bilownaa qabashada cunuga ilaayo cunug waxaan haynaa ilaa dugsiga dhexe oo kaga baxo labadaas qaybada isugu jirna xanaano iyo dugsiga dhexo waan isugu jirna marka shuruudaha lagu xiro cunuga ee la keenayo xanaanada maxay yihiin marka laga reebo midda aan ognahay oo ah tasiilaadka shuruudo kale ma jiraan Een, horta sharuudo markii la dhaho sharuudo badan ma jiraan oo lagu xiro laakiin wax waxaa jiro moogtahay anaga wax yar oon kaga duwanahaa jiro id- een, xanaanooyinka kaleeto amba waxbarashada kaleeto Ee, maybe laga yaabaa inay iskuulo kale iyo ama xanaano kale ay jiraan oo nala mid ah inay jiraan waa laga yaabaa laakiin anaga ahaanteena waxyaabaha uga duwana waxaa ka mid ah cunuga shuruudo gooni laguma xiro horta waxaa ka mid a shuruudaha in cunuga oo uniformkiisa oo u dhammaystiran yahay een, waxbarashadii waxyaabihii oo wax ku baran lahay buwaagtii oo kale qalimaantii oo kaleeto waxyaabihii kaleeto oo asaasiga waxbarashada u ahaa waa cunugu inuu halahaas waalidka u keenaa halahaasaa uga eh, sharuuduhu ka mida waxaa kaleeto oo anaga aan xoogga sii saarnaa oo ka mida een, cunuga markuu yahay cunug koowaad oo hadda waxbarashada loo bilaabayo markuu yahay anaga aada u danaynaynaa Een, sababta waxaan kuu leeyahay waxaa ka mida anaga macalimiinta wax noo dhigo amba macalimiinta aan isticmaalnaa oo macalimiin ajaanib ah Een, lev- id- een, oo je- kan aan isticmaalnana ma ahan een, macnaha systemka uu ka duwan yahay system outside a isticmaalnaa marka lama qabsan karaa cunuga markaan dhahno waa grade two amba grade three amba grade four markaan dhahno aan dhahno fasalkaas aan geyna cunugii ma la qabsan karo sababtoo macalimiintii waxay isticmaalayaan language english ay isticmaalayaan ay wax ku barayaan een, ah, systemkii la isticmaalayo oo ka duwan systemkeeni waxaan arkaysaa een, caqabado ku qabsanaya ka mid a misaal caqabadahana qabsada waxaa ka mid a cunugaa lagu keenaya waxaa lagu dhahayaa eh, cunugan waa grade three amba grade four aa lagu dhahayaa Dugsi- fasalka saddexaad amba fasalka afaraad waxaa maagaysaa cunugii fasalada u ahay ka qaybgeliyaa maagaysaa fasalka markaa tagtid waxaad arkaysaa oo cunugii fasalka aad geyso inuusan la qabsan karin uusanba u dhoweyn Ee, su-aalaha weydiinaysa waxba macalinka wuxuu ku dhahaya ma ma la qabsan karo cunuga inaa hoos u celinay qa- ay noqonaysaa in cunuga luqadii laga soo dhiso in cunugii waxyaabo badan laga soo dhiso cunug waxaa lagu dhahaya fasalkaas wuu yahay laakiin actually lama baro waxyaaba anaga wato system outsana isticmaalnaa xagga maadiga iyo xagga diiniga intaba macalimiin ajaaniba isticmaalnaa si aan u isticmaalaynana ma ahan macalimiinteena inaan waxbari karin ma ahan laakiin systemka aan isticmaalayna wuxuu yahay system outside ah ka keenay oo aan rabno ardayda soomaaliyeed waxbarashadooda iyo asaaskooda inaan ku dhisno ardaydan lii keenayo waxaa laga yaabaa ardaydu inay maskaxaan ku kala duwan yihiin arday weyn oo maskaxdiisana ay laga yaabo inay yar tahay iyo arday yar oo maskaxdiisu ay weyn tahay marka sidee ardaydaas oo kale aa u kala saartaan aa u kala culaad actually su-aal jirta ay weydiisay waan haynaa way dhacdaa marka meel aad joogtid waxa qabadaha badan oo kamid ah kamid jira waxaad arkaysaa hadda tusaalahaan waxyaabaha aan arkaa kamid a arday waxaa la ii keenay oo ugu yaraanta ahaan dugsiga sare uga bixilaay u ah haddana aanan u qalmin inaad xeet xataa ilmaha xanaanada noo dhigta xataa ay ka aqoon badan yihiin marka ardaygaas oo kale waxaan u sameynaa special glass u sameynaa Een, waxaan isku daynaa inaana ardayda kale ku dhex darin waayo islama gareed ah waxaa laga yaabaa xataa inuu dareemo xoogaa i- ardaydii ka waaweyn ka yaryar yihiin oo kaleeto waxyaabo kale inuu dareemo in uu waxbarashadii uu noqo taasoo kale ma sameyno ma ku darno xataa hadday isku gareed yihiin hadduu ardayga uu ka weyn yahay waxbarashadiis da-diisa uu ka weyn yahay ma ku dhex darno special galaasaan leenahay aan geynaa aan asaaskiis ka dhisnaa ilaa uu la qabsan karo waxbarashadiisa tir ahaan halkii xanaano imise caruur ah ayaa lagu xanaaneyn karaa ama gaar ahaan adinka maxaa system oo idiga degan arrintaas aada u mahadsan tahay Een, horta qof walbaba wuxuu wataa shuruu- een, asigii siduu wuxuu u dagsado oo uu- uu leeyahay oo uu- uu- u dabagalaa laakiin anaka anaga ahaan een, shuruucda noo dagsan waxay tahay boqol arday ka badan inaanan qabanin ma jeclin inaan waalidka aan u been sheegno amba aan- ee, cunug aantaan qabano aan dhahno wax baan baraynaa cunugii anaga waqtigiisina aan ka lumino een, waxna aanaan barin ma rabno ma rabno anaga in cunuga naga soo baxa waxaan rabnaa inuu noo naqdo cunug mustaqbalka banaanka nala dhihi karo ardaygan intuu wax kasoo bartay maahan iska soo qabo intiis kaga soo xaree ma dooneyno cunug waxaan rabnaa tayale inuu naga baxo anaga shuruucda noo go-an iyo arday inti atir ahaan noo go-an waxaa boqol ka badan inaan qabano ma noo go-ano mana qaban doono boqolkaasaa noo go-anaa qabanayna waxaan rabnaa tayahaan cunuga ina anaga ma fiiriyeyno meeqa cunuga haysataa ma fiiriyeyno ma fiiriyeyno ee, ilmahan maxay la egiin maxaa waaye mare waxaan ka fiiriyeynaa aan ka duuleynaa anaga cunugan ma yahay cunug wax bartay oo mustaqbalka banaanka markuu tago adiga magacaaga sita oo aa kugu soo bixi kara ma yahay maahana tira intaa soo aruurin inaa meel ku xareyno diyaar muunihin inaan dayahaan waxbarashada aan ka dhisnaan diyaarunahay marka inaa xad macquula oo macalinka iyo macalimiinta ay maaneej karan karaan xadidi karaan wax si fiican ay u bari karaan taas ayaa anaga duulkeena aan ka duuleyna ah halkan waxaa la keenay caruur aada u yaryar marka eh, sidee caafimaadkooda loo hubiyaa caruurta faraha badan ee halkan la keenayo Ee, waa mahadsan tahay walaal ee, waa fiican tahay waa sax beenta maahan Ee, waa la keenaa ilmo ee, laba qaabaa jirto marka hore oo waalidka cunuga noo keenayo waxaan ka codsanaa inuu noo keeno waalidka waraqad caafimaad oo jakin kusoo sameynayo guud ahaan oo cunuga inuu xaaladiisa caafimaad iyo waxyaabahaas uu la soconayo anagana aan s- kasii tusaale qaadano taasaan aa- aa- aan jirto Ee, marka hore noola keenayan waxaa jiro foom kale oo aan ka buuxino een, ardayga wa- waxyaabaha uu macnaha uu qabo waxaa jir maogta ay waxyaabaha uu maaragtay markaas oo kale cunug uu qaban karo oo kaleeto ayn- oo caad- caadiyan cunug markuu kuleelo ilmo marka qabtaan oo kaleeto ilmo waxaa jiro wax kaleeto qabanayo waxaa jira ilmaha qaar markii cunto qaar ay qabt ay cunaan xasaasiyad ku qaadaa jiro waxaa jiro caadiyan cunug oo mm, problem kale iska haysto waxaa jiro ilmo oo maarka inuu maskixiyan si wuxuu ah oo waxaa jira xataa waxyaabaha kale oo anaga aan ka baarnaa kamida waxaa kamid oo kaleeto cunuga markii oo hooyadiis la jooga amba waalid aaba keliya oo la joogo amba waalid keliya oo hooyo aaba ahayn oo la joogo oo kaleeto xataa ilmaha kaloo caadiga oo hooyo aaba haysta oo kaleeto waa ka keergaraynaa waayo waxaaba mogta cunugaas maskixiyan waxaa laga yaaba waxyaaba badan inay ka dhiman yihiin waxaan la soconaa cunug marka hooyo la joogto iyo aaba la joogo iyo marka ay keligood yihiin iyo meelo kale ay joogaan amba waalid kale oo la joogo inay waxyaabo badan ee farqiga ay udhexeeyaan taasoo kaleetana diiradda waan saarnaa foomkaasna way jiraan oo waalidku aniga aan ka buuxino markii lasoo jikimana waraaqad cad oo caafimaadkiisa lagu soo baaran noola keenana ayadana aan isticmaalana way jirtaa waxaan joognaa markaan qaybihii dambe barnaamijka maxaa la sameeyaa marka uu cunug meesha ku xanuunsado sikadiisa laga yaabo inuu u xanuunsado Ee, waa su-aalo fiican Ee, way jirtaa wayna qaban kartaa biniaadanana wayna dhacdaa waxaa jiro een, dhaq- ee, inaan u diyaarinay neers noo joogo oo cunug haddii uu sikadiis u xanuunsadoo kaleeto aan waxyaaba gargarkaarka degdega sida fasti aidkaan u sameyn oo kaleeto haddii cunug oo neefqabatoobo oo kaleeto amba waxyaaba markaas adiga iska emergency oo kaleeto ay ku imaadaan cunug waxyaabaas aan ugu talagalna way jiraan oo dee aan ugu talagalna aan u sameyn haddii xaaladdu ay kasii weyn tahana waa iyo in isku wuxuu leeyahay gaari waalidka inform gareynaa waan wacnaa waalidka waan u sheegnaa anagana xarun caafimaad aan geynaa cunuga haddii macnaha uu wax xaalad taas ka daran ay jirto waxaan joognaa magaalo oo mar walba xaalad la filan karo ama xaalad degdega la filan karo marka een, haddii ay dhacaan xaalada degdega tusaaloo kaleeto laga yaabo inuu dab meesha ka kaco ama dhibaato kale ay dhacdo iskuulka goob kaleeto oo aad u rartaan oo idii dhow ama gawaari aad ardada ku qaadaan ma leeyahay een, macad waa mahadsantaha walaal horta oo caqabad oo badanaa soomaalidooda haystaa kamida ay ka mid tahay taas macnaha anaga ma lihin maanta ay- way jiraan laakiin eh, gaadiid dabdamisa way jiraan oo laakiin ma ahan kuwa u diyaarsan sida adduunka ca- ka jirto oo kale si degdega lagugu soo jawaabayo laakiin waa leenaha gawaariya leenaha way noo shaqeeyaan magaalkay maraan ee way noo baakiman yihiin markaa u baahan oo kaleeto em, xa- daqiiqad kasta markaa u baahan waa isticmaalna Een, xaruntan keliyana ma lihin xarun kala leenahay inkeesa way dhici karaa inay wax ka dhacaan xaruntan markay wax ka dhacaan abay wax qabsadaan waa isticmaali karnaa xaruntaas kale isticmaali karnaa marka way jireen taasna taasna waxaan kala simanahay xaaladda wadanka ka jirto oo debdemiska si daqiiqada aan lagu helaynin aan kala midna laakiin haddii eh, waxna qabsadaan xarunta ay ka dhacaan ay qabsadaan oo kale xarun kaloon u weecanaa leena sidaan ognahay soomaaliya goobaha xanaanada way ku cusub yihiin tiradoodana aad u yar tahay waxaa laga yaabaa waalid badan inaysan aqooninba ama aysan ka warhaynin xanaanada marka waalidiintaasi barnaamijka dhegaysanayo maxaad ugu baaqi lahayd kuwa hadda caruurta u dhigtaan iyo kuwa laga yaabo inay cabsiba ka qabaan xanaanada walaa horta aada u mahadsan tahay waxaa u malaysaa magaca xanaanada inuu hadda nagu cusub yaho waayahan dambe oo soo badbadanaya aad u malaysaa laakiin waagii hore ma la isticmaali jirin waalidiinta waxaa ugu baaqayaa in ilmahooda ay xanaanooyinka ay geeyaan waxbarashada goobaha waxbarashada ay geeyaan anaga sida aan naqaana caadiyan cunuga ko waxaan ku bilaabnaa dugsi qur-aan Ee, dugsi qur-aanka xataa markaa ku bilaabeyna cunuga wuxuu jiraa at least adiga s- lix sano toddoba sano meelahaasaa kaga bilaabnaa laakiin cunuga waxaan leenahay garaadkiisa wuxuu kaga faa'iidaysan karaa da intaas ka yar waxaan rabnaa cunuga in macnaha een, da-daas inta ka yar aan wax ugaga faa'iideyno markii xanaano la geeyo way fiicantaa goobaha diinigaba in lagu nagala geeyo diiniga anaga dad islaam aan nahay laakiin waxaan leenahay goobaha xanaanooyinka marka la geeyo maadigina way baranayaan diintiina way baranayaan labadaba xoogaa laga saaraya laakiin cunuga dugsi qur-aan marka la geeyo almost afar sano shan sano saddex sano wuxuu kusoo dhuminayaa hal meel keliya oo kusoo dhuminaya malihi cunuga qur-aan yaa la bari malihi laakiin goobta xanaanada markii la geeyo qur-aanna wuu baranayaa maadigiina wuu baranayaa isla waqtigiina wuu wuu hayaa markii waqti u go-anaa jiro cunuga oo ugaga baxaya xanaanada oo u gudbayo waa qaybihiisa kale waxbarashada xanaanadu macnaha waa diyaarin cunuga diintiina hala baro maadooyinkiina hala baro intaba asoo ka dhisan oo qur-aankiina dhameeyo qur-aankii yaqaano xaafidsan oo tajwiidkii yaqaano in dhinac kasta u yaqaano kadib goobtiisi waxbarashada ha u gudbo cunug waxaan leeyahay waqti hal meel keliya looga dhuminin ee waxaan ugu baaqayaa maamooyin ama waalidiinta iyo dhegeysanaya inay ilmaha waxbarashadooda ay ku dadaalaan keliya ma ahan cunuga meeshaan waxbarashaan u geynayaa waa iska dhaafaya keliya ma ahan cunugooda waxbarashadooda inay daba kacaan inay hubiyaan inay fiiriyaan inay dabagalaan cunuga meesha wax ka baranaya mida kale oon kaga baaqayo waalidiinta soomaaliyeed waxaa ka mid a keliya waxaan fiirinaa cunugan waxbarasho ii baranaya meeshaan markaan geeyo lacagteen ka dhiibi doonaa meeshaan way lacag yartaa meeshaan way lacag badan tahay keliya lacagta inaysa xooga saarin ay fiiriyaan cunugaaga sidee wuxuu baran doonaa iyo meesha wax ka baranayo iyo maxay tahay in ay ka fikiraan waxbarashada ay ka fikiraan waayo geedka maanta abuurataa waa biriher galmadiisa cunugaaga abaraa tag saacma daba joogi doontid waqtiga aad ku bixinayso iyo jaaniska aa haysatid wuxuu yahay waa intuu yaryahay biri kamaal waad kala dheeraan kartiin waa kala dhiman kartiin mustaqbalkiisuu raadsan doonaa waxaa laga rabaa maanta miraha aad geliso cunugaaga biri kamaalinoo isticmaali doonaa adigana waad ku isticmaal ku intifaaci doontaa waayo cunugaaga markaa waxbarasho fiican aad siisid beri ka maalin intifaacaaga waaye marka cunuga haddaan dhahno maanta imtixaan kasoo qabo cunugayga meeshaana u lacag yar waankaan geeyo waxaa waaye wax cunugaaga meel uu lacag yar waxbarasho fiican way dhici kartaa laakiin keliya lacag yaanan ku fikirinay cilmeen waxbarashadooda aan ku fikirno waxaa kaloo kamid a maanta markaad suuq tagtid tusaalaan rabaa inaan ku siiyo suuqa markaad tagtid aada maro soo gadanaysid tusaalahaana rabaa inaan siiyo aan fahamsiiyo marooyooyinka markay ee carwooyinka yaalaan ama subermarketyada marka wax ka gadanayno tayahaan markii laysu fiiriyo waa fifiirinaysaa marada qurux kama gadanayna tayaan ka gadanaynaa sooma marka marooyinkaas u kala taya badan yihiin u kala qaalisan yihiin waa ognahay marka meel walba oon tayo lahayn markaad fiirisid way sii way sii dhacaysaa hoos bay usii socotaa marka waxaan ku baaqayaa ilmaheena inaan wax barno waxbarashada markaan barnana wadankeenu unu kici doonaa waayahay su-aasha ugu dambaysa kuydiina waxay tahay xaruntiina xanaanada maxay dad ku hayaan imise saacaan lasoo galaa imise saacaan ay ardaydu baxaan ugu dambeynta horta waxbarasho fiican aan uhaynaa maasha allah soo dhawaa waxbarasho fiican aan uhaynaa ma rabna anaga waqti inaa ilmaha waalidiinta aan ka dhumin anaga waaridaan ah ma jecli cunugayga inuu waqtiga laga lumiyo anaga inaan ilmo waqti ka lumina diyaar umanin waxbarasho fiican aan uhaynaa insha allah dulayla maadii diina intaba isugu jirto macalimiin badan aan isticmaalnaa haddaan dhahna dhinaca maadiga iyo dhinaca diinigaba wadana waxaana wax noo dhiga macalimiin oo aan banaanka ka keennay aan isticmaalnaa qur-aanka iyo inta kale diiniga intaas aan isticmaalnaa anaga xanaanadeena waxaa lasoo galaa hal saac iyo bar xisada waa lagu jiraa hal saac iyo bar xisooyinka toos ay u bilowdaan ilaa iyo toban saac iyo bar toban saac iyo bar wixii ka dambeeyo way baxaan ilmaha gurigooda loo qaadaa guud ahaanne waa inaga intaa barnaamijkii aqoonkaal oo aan ku soo qaadanay macluumaad kala gedisan qaybaha dambe ee barnaamijka idiin soo gudbin doonaa gabaygii ku saabsanaa tacliinta waxaa barnaamijka soo saaray halkaana ka soo jeedinayay anigoo cali ah waxaana farsamaynayay yasiriyome inta aan toddobaadka dambe ku kulmi doono barnaamijkan kan xigo waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo edison wowtal inuu ka hatiriigshiday afogaadra tiro yeelay oo oylartiisa leh tuuryada galiile oo hubsuu taawarka u fuulay tartan baa agaa caanihii iyo teermis loo yahay wuxuu tegey dayaxa yuuri baa tuukh la weriyaa iminkana tiraabtii iyo codkii tebiye muuqaalka taallooyin waxay waabayaan turobosfeerkii halxidhaalayaal baan turqiga igu sintiigaasha dhulka tee berriga liitus iyo haydroska u taagan atmosfeerku kama sii tagana waa tegoo kale kisi iyo rag baa tiradu dhaban tahay u raab qaaday hal iyo tii aan mooye iyada tobanle qaybtii ah tala loo midoow oo mutuxantaalla magacsii dhidibada tixgeli kaartis iyo toosanta isleegta tiiradu lamaanaha horgale yay xa'dow tahay haddii ay tiraan eber iyo adaan noqon tigraarkii fiisigisku tabarbaarka iyo taarku danabaynta kimistarigu wowtuul walxaa falalgeltiigaaya ogsajiin u tuuya haydrojiin tooya ogsiirowga tiftu waa biyaha oo rag baa helay tigaadda qurubka ugu taag daran rag baa maatarkana tooxay oraahduu ka tegay dhaaltan iyo taa kala u baxay tifaf sugana borotoonka oo togan ku naanayse niyutroonka tolay bay yihiin waa bu'taallada eh waa tabanahee elektaroontaxanyay guudkooda atamkaa tartiibkaa leh iyo tilmaantaase tiraabaya nimaa baranna waa taab la dheeryahay haba tiigsatoo meel fogaan toos ha u abbaarto dib uunbay u soo tooga noqon walax kor loo tuuray taraarkeeda socodjiina waa toban dhowaantii cuf iyo taagis xoogjiidad baa lagu tibaaxaa niyuutan iyo qeex toomas baan soo tarjumayaa taariikhna laga reeb tufaax soo dhacaa qoran kolkaa tawdo kaynaan dhammaad toobiye u gaara yuu togane eetiina baro waa tog loo maro tibixdiisa hore waa bilow tira xawaaraa amin taran karaarkaa intay tahayna loo geyn wuu kala tag dididana markuu cayn tiraab yahay onkotalaalowreemiyo hillaacbow tusaale ah xoog dhacay lid wuxuu taabayaa kiisa taag la eg meero wali tabtaasuu wuxuu mari tubtiisii dhulku tigin inuu leeyahaa ragu tuhmaayaa talantaal habeen maalin buu tiirisrogayaa tijaabooyin loo kaashayoo taa la falanqee badaha toobiyaa laga dhigtiyo goob la tamashleeyo gaadiid tan culus qaadi baa socon tartiibtii iyaga oo tartami bay maraandoonyo tegayaa irbadaad ku tuurtana durbay tabi ishaadii tabantaabadiisay cilmiga suurogeli taasi adkamiidas taajkuu xidhiyo teello la xusaa tiyorigiisa bayntuna inuu taaba gelay weeye arag waa ka tidhantee dabayl taabashaad garan taabac xawligeedaan ogahay taarka soo qaban xoog cadaadis duujiya muggaa tiran la beegaa saddex toogabaad wadarta guud qalad tiraysaa taasaa wax loo qaybiyaa moolka tiradiisa intay tahay jibbaar xididadabay socodka toorayn saddex xagal tusaalaha ku dara tiirarka isgooya xagal toban sagaalaad markay tahay qiyaasteedu qormadii tisqaadiyo siduu togorosdhaayeeyey tartarrada u wadaree xaddiga laba jibbaartiiba shakaal tarana laba jeer ayay tira isleegiin mar baad qalin tuhmaysaa masale tibixda doorsoomi baada taban kol baad waxaad ku dari xididta kooraa marna taa ka goyn oo barbaad jeer kastaba tuuri had walbana tirsiimada hadhee ee u tahay qaybshe waxaan saa u taalaynayaa tuduca saablayda hadday taalhanti iyo goob dursaartahaydu doorsoontay tayadeeda dheef baa la sugay xeerti tibinaaya raasamaalka tiidoo amina tira dulsaarkeeda weli taymiskiibaad waddaa waa xilliga tiidu toban tobana jeer yaad markaa tootalka u qaybin miyaan kii tabtaa ila ogow tabin wax deelqaafa tusaha curiyayaashiiyo haddaan taybulkana eego atamtirada koodii yar baa soo tiraab horan kalal waa toddoba ururadaa taa mid lagu biirin tinayryada laqooqaar bahnimo waa tis kala guura in baa danabka togan oo in baa tabanna kaaftoonka halojiin u tegay aalkalaa tanadin heelaydhka aasiirta raxay beys cusbiya tiix biyo'a weeye iyagoo tafiir curiyo mida tulayadiisii ah atamadaba taag iyo barbaa culus tarkiibtii britiyam tudhiyoteram iyo cayntiritiyama waa tuumaya godad haydrojiin say tarjumayaan oxajiin dabkay tamarisaa oo tartaa korodh toog ay biyaa lagu dashaa tahayna waa meel hawada tuu nafluhu qaatay ee nolosha taageerta sanbabada tigtee dhiiggu uu tabiye weeyaan rag baa haama loo tolay ku shuba tababar loo siiyey ma haysaa xilligii loo tartamay unugga loo toosay hal lix toban lixaad iyo shan noo geliya taariikhda tibaaxdii robbeed baa ahayd tu aan la moogayn hal toddoba lamaan laba markuu soo bandhigay tiisa koorti lagu termara cagratidii laguna taageer tafaxayday matiyas waxa u baaqay ti'odoor rag aqoonta laalkeed qabaa taako sii raray noolaha tab loo kala guroo teele loo cugay tiyo faras dadaalkama yarayn kii tacliin baray qarni toban siddeeddii ayaa loo tidcaar dhigay siduu u abla taxay kaaralfoon taabac loo baday toogadanna dhaayosis iyo haybitriyosis tetro waa bentoo dheefegsoo tiil awoodda ah tarayaal galaa koosankora tulugyo maaltoosa faragtoos guluu koosta yale tobanna maanoosa kaarbotaasi waa haydaray tayb cuntooyina tixda magacrug fotosintasis aynu talax gaadhno tumanbeeg lix mool oo ogsaydh tolama kaarboona inta yiise la'eg oo biyo'abay istaakulan taa iyo cagaarshaa markuu tarabilayskaalo tantoomooyin soor bay noqdaan geedku tamarshaa u tallow mitayn iyo itayn tiigsa baroobaynta tixna geli biyuutayn bantayn tidxigsayn raacda teedee hebtayn iyo ogtayn waa tagoog xigiye noonayn tirsiimada sagaal toban dhekayn weeye taxneefaa hab iyo waa hannaan loo tiraal dhigo mid walbana tilmaan lagu gartoo tuhun la'bow gaara heshiis talada loo kala qormee tirada kaarboonka jajabkiyo tibxaalaha jabrada taxanayaal meela tirignometriga joometriga waa istabayaan alfa tayta beetana xaglaha gaama waa tiro kutoboonku sayn waa kosayn taanjad saami ah tobniya salal hegto aafto naana iyo teera turxaan bixiyayaal weeye dherar walaxi tiigaasho gantaalaha raggaa tuuray waa tabahay raaceen fansaaradu tamuuxaa ka badan hawltar iyo cayn tijaabo leh hubsiimo albee tamarta soo dheegay xawli tira ilayskiyo cufkay leegtay tarantooda tokiyo mamoogiyo nin loo mariyey taariikhda tiiraayo hiroshiima iyo towsi nagasaaki tumaatida bamkii lagu dhuftay talali yaabaan tiigsatoo ridada dheer haddaa laga baqdaa teeda qaaraduhu tab iyo xeelad bay tahan isweydaarin isu tage bahdii kala maqnayd oo jermani toostay mar labaad inuu taabba galoo naasigii tuhun tuulo qura in laga yeelo bay yurub istaageertay yuuroogi taraqee horuu yeenku taagsadaye nin madoobi tari waa in loo taliya mooyaane afrikada tagogays jabsho waystirtirayaane taayada tago gays jabsho waystirtirayaa